جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي bismillaahi araxmaani araxiim kulanti wacan akhyaaray ku soo dhowaada warka subaxnimo idaacadda islaamiga andalus qodobada saaka hadduu alle idmo aan idinkugu heennana waxaa ka mida mu'asasada alkataa'ib ayaa baahisay qeybta shanaad khudbadihii laga jeediyey xafladdii qalinjabinta ee mucaskarka sheekh bashiir sheekh yuusuf allaha u naxariistee askara ka tirsan maleeshiyaadka kooxda ridada ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday qarax ka dhacay magaalada muqdisho madaxii hore ee kooxda ridada ayaa eedeen kulul u jeediyey murtad gurguurte xilli uu ka sii daraya khilaafka u dhexeeya murtadiinta jabhadda mucaaradka faano ayaa guulo weyn ka sheegatay dagaalla ay ciidamada itoobiya kula gashay ismaamulka amxaarada maktabka caafimaadka wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa howlo caafimaad u sameeyey bulshada ku dhaqan deegaanka garbaweyn ee wilaayadaas iska horimaad u dhexeeyey maleeshiyaadka riddada ayaa ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي waa subaxnimo arbaca taariikhda hijrigana waa saddex iyo tobanka bisha shacbaan sannadka kun afar boqol afartan iyo lix hijriga kusoo dhowaada warkaas oo faah-faahsan mu'asasada alkataa'ib ayaa baahisay qeybta shanaad ee khudbadihii laga jeediyey xafladdii qalinjabinta ee mucaskarka sheekh bashiir sheekh yuusuf allaha u naxariistee warbixintan waxaa inoo haya cabdulqaadir rabbaani muasasada alkataa'ib garabka warbaahineed ee mujaahidiinta ayaa soo saartay qeybtii saddexaad mucaskarka sheekh bashiir sheekh yuusuf kaas oo ay ka soo muuqanayaan waxgarad salaadiin iyo abwaano kelmado ka jeediyey xiritaanka munaasabadda mucaskarkaas dadkii goobta ka hadlay waxaa ka mid ahaa nabadoon maxamed axmed guuleyd fartaag oo mujaahidiinta iyo bulshada soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan kala hadlay kala qaybinta gumaystaha uu ku sameeyey ummaddeenna qabiliyadda inaan ka hadlaan raba waxaana kala googooyey oo gaalada noo majaxaabiyey oo tobanka dowlad goboleed noo sameeyey waa qabiliyad nebiguna qurmoon buu ku tilmaamay dalka waxaa googooyey oo sababay in etoobiya qabaa'illa soomaalihii yidhaahaan federaalkan etoobiyaan ku biiraynaa etoobiyaan ku biiraynaa waxaas qabiliyaddaa keentay iyo sida haddii ilay ku run yahay soomaali loo googooyey waagii hore shan gobol baa loo qaybshay waad ogsoonta dhul baa la siiyo ingiriis naga sii
sidoo kale abwaan maxamuud moxamed xaaji ibraahim oo ka mida abwaanada ka soo muuqday muuqaalkan ayaa isagana tix gabay ah oo bogaadina ka jeediyey munaasabadda mucaskarka mabda'aagii guulaysayoo magacu dheeraayey taariikh mug weyn baad qortee dunida maashaysay mahadhooyin reebreebtay oo lagugu maahmaayey in maraykan laga maarmi karo gelisay maankooda marsadii ka wada caydhi soomaca salaamaysay muslinkuna markiisii kaciyo cadowga meel saari asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
sidoo kale suldaan moxamed cabdulqaadir ayaa ka mida dadka ka soo muuqday mucaskarka waxaana suldaanka la arkayey isaga oo kelmad qiimo badan halkaas ka jeedinayey isla mar ahaantana kula dardaarmayay ciidanka mucaskarka loo soo gabagabeeyey in ay qaataan kaalintooda isla mar ahaantaana ay la dagaalamaan salibiyiinta magaca cusub loo bixiyey xaqiiqdii mucaskarkan wuxuu ku soo beegmay wakhti muhiim ah oo ay isbeddelayso gaaladii oo la dhihi jiray atimis loo beddelay magacoodii au som mucaskarkan sheekh bashiir culimmada nuqubada qiyaadada dhallinyarada inta ka soo qalanjebisay iyo intii hore u qalanjebisay iyo macal abwaaniinta waxaa noo yaalla in gaaladaas hadda halkasan isbeddeshay inaad qalbigooda ka saartaan inay soomaaliya joogaan waxaan ilaahay ka baryaynaa kuwii jebin lahaa inuu ilaahay idinka dhigo hormuud ilaahay idinka dhigo reer hargeysa waxaan ugu baaqayaa dhammaantood inay walaalahooda ku soo daydaan oo ay soo hijroodaan waxaan idinka rajaynaynaa markaad abwaaniinta maqashaan inaad noo iman doontaan oo sufufta buuxin doontaan sidoo kale abwaan kayse axmed muuse oo ka soo muuqday muuqaalkan ayaa dhankiisa tix gabay ah munaasabadda xiritaanka mucaskarka sheekh bashiir ka jeediyey
inakuna alla saatiro waan ka sugaynaaye rabbi baa sareedada hay iyo libinta saaxiibe sansankeedii maanta u dhow sahaadintaydiiye insha allah mid bay sahan dambiyo noqonisa kune sutida u hayaay gaala waynu sardamaynaa hadal lama sudhnaadee waxaan tala ku sa- ku saameelay dhallinyarada soomaaliyeed sawdan leeyahay sanadkii axadiisyada sugmee qoray saxeexaynku ilaahay siduu yidhi haddaan sadar la dhaafaynin suuraddii anfaal iyo baraaweydin sugayaan hijradii iyo siyaaxii la faray weydin sugayaane suuqii jihaadkii iyo ribxigii weydin sugayaaye kitaabkii iyo difaaciisu nuuhu weydin sugayaay sabcin xuural cayntii ahayd wadarta sawjaadka seefaha hadhkooday jiraan lama salugaane silcadii allaah iyo jannadii weydin sugayaan soomaalinimadii la qalay ee la kala seertay badenii cadaawuhu suntaday ee la kala sooray saylaac iyo difaacii bulshadu weydin sugayaay gaaladii allah nagu salliday ee na salabaysay dirirtii saliibkiiyo kufrigu weydin sugayaaye dhiiggii saadiqiintii iyo raggay solatay baarudu noolaynta sirarkoodu way idin sugaysaaye sufuftii xornimadoonku way idin sugaysaay saaxaddaa idin yeedhayso soo dhowaada lehe sariyaa baxaysee inaan khayrku idin seegin kaalaya suquurtii cisiga weydin sugaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu نمضي دوما قدما لا نرتد وراء أو تحن لنا همما قدما قدما قدما نمضي دوما قدما لا نرتد وراء أو تحن لنا همما قدما نمضي نعلي في الكون لنا علما عن أمتنا نجلي ليلا ساد وظلما قدما نمضي نعلي في الكون لنا علما
askar ka tirsan maleeshiyaadka kooxda riddada ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday qarax ka dhacay magaalada muqdisho ciidamada mujaahidiintu waxay xaafadda gubta gaar ahaana tiida ee magaalada muqdisho qarax kula beegsadeen maleeshiyaad murtadiin ah waxaana qaraxaasi ku dhintay hal askari oo murtad ah oo magaciisa lagu soo koobay indhos waxaana ku dhaawacmay laba askari oo isla murtadiin ah. dhanka wilaayada shabeellada hoosena waxay ciidamada mujaahidiintu habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada kufaarta afrikaanta ee deegaanka golweyn oo ah deegaan hoostaga degmada buulamareer ee shabeellada hoose madaxii hore ee kooxda riddada ayaa eedeyn kulul u jeediyey murtad gurguurte xilli uu kasii darayay khilaafka ka dhex taagan murtadiinta warbixintan waxaa inoo haya cabdiqani maxamed murtad shariif sheekh axmed oo ah madaxii hore ee kooxda riddada soomaaliya ayaa shir jaraa'id oo uu qabtay ku cambaareeyey weeraro ciidamo ka tirsan murtadiinta ay ku qaadeen siyaasiyiin mucaarad ah iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamul goboleedka ashhadalla dirirka ah ee koonfur galbeed shariif murtad ayaa sheegay in maleeshiyo murtadiin ah ay weerareen goob uu ka socday shir ay isugu yimaadeen mas-uuliyiinta ilaa shan xisbi siyaasadeed oo ka tirsan riddada kuwaas oo uu sheegay inay ka arrinsanayeen sidii ay u midoobi lahaayeen waxa uu sheegay in maleeshiyada kooxda riddada soomaaliya ay xoog ku galeen goobta awoodna ku joojiyeen shirkaasi ayna kala eryeen siyaasiyiinta halkaasi ku shirsaneed sidoo kale murtad shariif sheekh axmed ayaa cambaariyey weerar askar ka tirsan murtadiinta ay ku qaadeen gudoomiyaha maamulka ashhadalla dirirka koonfur galbeed ugu magacaaban deegaanka jasiira halkaas oo ay ku dileen ugu yaraan labo xubnood sidoo kalena ay ku dhaawaceen kuwa kale shariif murtad ayaa dhanka kale cambaareeyey go-aanka kooxda riddada ah ee lagu joojiyey ganacsiga suuqa ugu weyn soomaaliya ee bakaaraha kadib markii kooxda riddada ah ay shacabka caasimadda kusoo rogtay lacago xaddaaf ah oo baad ah taasi oo keentay in ugu dambeyn ay ganacsatadu albaabada u laabaan goobahooda ganacsiga hor istaaggii lagu sameeyey shan xisbi oo ku shiraysa magaalada muqdisho oo ujeeddadooduna ay ahaaday inay ka tashadaan siday u midoobi lahaayeen marka nasiib darro waxaa ah in iyagoo mas-uuliyiintaasu fadhiyaan oo tashanayaan in ciidamada amnigu xoog ay ugu galaan oo shirkoodii halkaasi mataqaanaa foolxun u joojiyaan aad iyo aadaan ugu xunnahay waana cambaareynayna falkaas waana fal ka baxsan sharciga dastuurka ka baxsan dowladnimada ka baxsan inay ku dhaqaaqdo oo ciidamada amniga arrintaas ku dhaqaaqaan runtii waa nasiib darra aan u aragnaa waxayna muujinaysaa sida looga been sheegaayo doorashooyinka oo runtii aan horena uga digaynay haddana markhaati caad ay taasi u tahay dhacdada labaad isla shalay dhacday waxay ka dhacday deegaanka jaziira waxaa xadgudub lagu sameeyey dadkii halkaas joogay mas-uuli guddoomiyaha deegaanka oo mar dhow lasoo magacaabay oo aan weliba dadka hubaysan aan ahayn lagu dilay halkaas laba qof oo dhalinyaro ah ayadana waxay muujinaysaa yani waxshinimada iyo sharci kutumashada ciidamadu ay samaynayaan iyagoo caburinaya mas-uuliyiinta iyo shacabkaba sidaasoo kale ganacsatada magaalada muqdisho oo ayagana beryahan culayska lagu hayo aada usoo badanayo keentay suuqa ugu weyn magaalada muqdisho inuu xirmo iyadana waxaan aada iyo aada uga xunnaha waaye marka canshuuraha aan meel loo dayin maalin walba la saaro ganacsatada waxay keentay iyadana inay suuqadu xirmaan taasna iyaduna waa arrin kale oo runtii aan aan u adeegeynin dowladnimada markaan isku soo darno dhacdooyinkaas iyo kuwii kasoo horreeyey waxay muujinayaan in la marin habaabay dowladnimadii lala dhumay meel khaldan loo socdo shirka jaraa-id ee uu shalay qabtay murtad shariif sheekh axmed ayaa kusoo beegmaya xilli maleeshiyaadka kooxda riddada ay bilaabeen inay fuliyaan amar uu bixiyey murtad garguurta bishii sebteembar labada kun afar iyo labaatankii kaasi oo ah inay weerari karaan goobaha ay abaabulka ka wadaan siyaasiyiinta mucaaradka ah jabhadda mucaaradka faano ayaa guulo weyn ka sheegatay dagaalo ay ciidamada itoobiya kula gashay ismaamulka amxaarada warbixintan waxaa inoo haya bashiir muxiidiin abuayman wararka ka imaanaya dalka itoobiya ayaa sheegaya in iskahormaadyo culus ay ka socdaan meelo kala duwan oo ka tirsan gobolka amxaarada ee dhaca waqooyiga waddankaasi iyadoo xoogaga mucaaradka ee faano ay sheegteen in waxyeelo culus dagaaladaasi ay ku gaarsiiyeen ciidamada xabashida inkastoo tirada khasaaraha aan weli la shaacin dagaalada ugu culus ayaa ka dhacay waqooyiga gondar sida laga soo xigtay warbaahinta dalka itoobiya ee ku hadasha afka amxaariga iyadoo la sheegay in dagaaladan ay socdeen dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay afhayeen u hadlay kooxaha fallaagada ee faano ayaa sheegay inay iska caabiyeen ciidankii dowladda ee isku dayayey inay dib ugu soo ragaarceliyaan saldhigyadii laga qabsaday deegaano hoostaga bariga iyo galbeedka gobolka goojam ee dhulka amxaarada ayaa sidoo kale lagu soo waramayaa inay ka jiraan dagaallo waaweyn iyadoo la sheegayo in khasaare uu jiro sida laga soo wariyey dadka deegaanka oo la hadlay warbaahinta ku hadasha afka amxaariga inkasta oo dowladda itoobiya ay sheegtay inay wiiqday awoodda kooxaha fallaagada ee faano haddana dadka ka faalooda arrimaha dalka itoobiya ayaa sheegaya in kooxaha fallaagada ay weli gacanta ku hayaan in ka badan boqolkiiba siddeetan gobolka amxaarada dagaalada sokeeye ee ka holcaya ismaamulada amxaarada iyo oromiya ayaa galaaftay nolosha tobanaan kun oo ruux waxaana ku barakacay malaayiin kale nidaamka abey axmed ayaa ku fashilmay inuu hanaan siyaasadeed ku xalliyo khilaafka kala dhexeeya mucaaradka hubaysan maktabka caafimaadka wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa howlo caafimaad u sameeyey bulshada ku dhaqan deegaanka garbaweyn ee wilaayadaas sida warbixintan uu ku haya cabdiraxiin sheekh cali maktabka caafimaadka wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa mashruuc isugu jira baaritaano iyo daawo qeybin ka sameeyey deegaanka garabweyn ee hoostaga degmada ceelbuur ee xarunta wilaayada islaamiga ee galgaduud bulshada ku dhaqan deegaanka garabweyn ayaa ka faa'iidaystay baaritaano iyo daawo qeybin ay sameeyeen howlwadeenada maktabka caafimaadka wilaayada iyadoona si weyn ay ugu farxeen dadka muslimiinta ee la gaarsiiyey gargaarka caafimadeed qaar ka mid ah bulshadii ka faa'iidaysatay ayaan la dhex qaadnay mikrofanka idaacadda islaamiga al andalus kuwaas inooga warbixiyey deeqda caafimaadka ah oo ay heleen asalaamu calaykum waraxmatullahi calaykum asalaam waraxmatullahi barakaatu magacaga cabdiraxmaan ciise maxamuud waxaan ku hayaa daawo aad u muhiima oo xanuunka ihaya lai siiyey insha allah waana ku caafimaad doona haddii ilaahay idmo waxaa waaye egfishin waxaa waaye malaariyo intaasaa daawadeeda sidhaa insha allah maasha allah daawo fiicanna gacanta waa ku haysa waa si fiican boqol kiiba boqol daawadan yaa idinku deeqay
walaayada sharafta leh bismillah faarax alisaad geedi faaraxo maxaa lagu qabtay waxaa la ii qabtay in lay baaray dhiig layga qaaday intaasoo haddii alla kureey daawaa lay siiyey qola aan haddii alla kureecday mas-uul aan ka ahay walaayada intaasaan ka helay waxaa ka mid a madax xanuun iyo lafa xanuun iyo haddii alla kureey waxyaabaa layga helay waana lay siiyey daawadooda waraa xaragada ay noo soo dirtay waxaan uga mahad celeynaa ilaahay darajo dheeraada ha siiyo ilaahay guul ha siiyo annagana waa naga taxadireen khayr allah waafajo aniga waxaan u imid maanta goob caafimaad dawaa lagu baxa hanala yiri waana aan u nimid marka caruur oo iyo anoo aabahii intaasba waxaa waaye dawada wixii ilaahay naga waafajiyaan ka qaadanayn kaniga waxaa laysiiye waxaa waaye dawada leysi baaritaana laygu sameeyey dawada leysiyana waxaa tifo tifo iyo cudurro kale dhiigo kale waa la qaaday midda leysiya laakiin dawada leysiya waxaa la tifo waan qaado iyo fitimi yar afar kale ilaahay weyn dartii bay noogu timid qolada walaayeedkaana soo gaarsiiyey muslimiinta khayr allah siiyo allah caafimaad siiyo ilaahay dartiis baan isugu nimid magacayga bootaan waxaa lay siiyey daawo dhiigeyguna waa fiican yahaa la yiri daawadiina waa lay siiyey hadda waa mahadsan tihiin calaykum salaam waraxmatullaahi meesha caafimaad la keenay daawo ka helnay malaariyada tiifowga gooryaanka qallajiyaha waxaasoo dhan aan ka helnay ilaahay baa ku mahadsan wiilasha noo keenay marka waxaa waaye walaalaheena noo deeqda noo keenay maasha allah waa ku mahadsan yihiin si fiicana naloo soo dhoweeyey daawo noola siiyey maasha allah ilaahay baan kheyrka rajeyeynaa walaal walkan daawo alle ku qadayna maasha allah lacag la-aanaa lalagu sii hayaa aniga waxaa laga daawey malaariye gaas ayaa laga daawey walaalaha mujaahadiinta ee la sii khadra miro horsan maasha allah daawo infection iyo daawo gaasaana loo qoray cunug yaraa iga xanuunsaneed tifo iyo gaas iyo infection malamuun ciise afrax waxaa lay siiyey daawo badan oo u baahnaay malaariye tifow infection awalan allaan u mahad celiya ayagana kabacdina ayagaan u mahad arakada shabaab khayr allah siiyo mid ka mid ah howlwadeennada caafimaadka ayaa inooga warbixiyey xanuunada laga helay dadka ay baaritaanada ay ku sameeyeen ee ku noola deegaanka garbaweyn dadka la qaabilay anaa horta waxaan shaqaynaynay muddo laba maalin ah muddadaas labada maalina dadka aan qaabilnay tira ahaan waa boqol soddon iyo sideed qof dadkaasoo qaarna dawo la siiyey qaar dhiiga laga qaaday oo dhan kasta isugu jira intii tabartaynu ay tahay oo baaritaana loo sameeyey qaarna dawooyin caadii la siiyey dad waaweyn iyo caruur intaba leh xanuunada ugu badan oo hadda intaan shaqada ku jirna aan la kulanno waxaa ka mid ah xasaasiyadda oo kale ama allergic sida loo yaqaano infectionka guud ahaan xanuunka la yidhaha hajbalooriga ama gaaska xanuunadaas ayaa ka mid ah xanuunada ugu badan oo macnaha sida isdabajooga isaga soo dabadhacay oo laba qof oo isku xigta qof laga weynay aysan ka mid ahayn wallaahi waa arrin wanaagsan waxaan u jeedinaynaa baaqaan u jeedinaynaa wuxuu yahay xanuunadan horta inta badan gaaska oo kale xasaasiyadda oo kale waxyaabaha sababa inay ka fogaadaan baaqa u jeedinaynaa tusaale ahaan hadda gaaska oo kale xanuunada sababa waxaa ka mid ah sida waxyaabaha isticmaalka raashinka oo kale sida waxyaabahan oo dibadda laga soo waarido oo oo bukisaadka ku jira sida bariismaceeyaha shiishiidka waxyaabaha cabitaanada sijilka ah waxyaabaha xataa hadday dhaceen iyo haddii aysan dhicinba inta badan xanuunadan way keenaan dadka waxaan kula talinaynaa raashinka qoloftale in la cuno oo wadankeena ka baxda si digirta oo kale masagada oo kale genleyda oo kale noocyadaas raashinka in la cuno waxyaabahan oo bariiska iyo baastada iyo cunooyinkan dibadda ka yimaado sijilaadkaana inta badan la iska yareeyo waa qayb ka mid ah dadaalada mas-uuliyiinta maktabka caafimaadka wilaayada islaamiga ee galguduud taas oo looga gol leeyahay sidii loo xaqabtiri lahaa baahida caafimadeed ee dadka muslimiinta ah ugu dambayntiina iska horimaad u dhexeeyey maleeshiyaadka riddada ayaa ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya waa kan casaam carafaad oo warbixintan inoo haya dagaala u dhexeeya laba maleeshiyo ka kala tirsan riddada ayaa shalay waxay ka dhaceen degmada cabdicasiis ee magaalada muqdisho waxayna geysteen khasaara labada dhinac kasoo kala gaaray dagaalkan ayaa yimid kadib khilaaf ka dhashay dhul ku yaala xaafadda miranaayo ee magaalada muqdisho oo la sheegay in muddo uu soo jiitamayay islamarkaana laisku haystay balse dhinac ka mida dhinacyadii dagaalamayay ayaa doonayay inay dhistaan dhulkaasi inta la xaqiijiyey tira ka tirsan maleeshiyaadka riddada ee dagaalamay ayaa halkaasi ku dhintay iyadoona ay ku dhaawacmeen tiro kale murtadiinta halkaasi ku dhaawacmay waxaa ka mid ah taliyayaasha booliska degmooyinka cabdicasiis iyo kaaraan kuwaas oo ka qayb qaadanayay dagaalka xaaladda goobta dagaalka uu ka dhacay ayaa weli qasan waxaana halkaasi ka taagan xiisad u dhexaysa maleeshiyaadka riddada ee halkaasi ku dagaalamay warkii subaxnimo oo saako arbacaah idinkaga imaanay idaacadda islaamiga andalus xilligan waa naga inta warkan war la mida intaan ku kulmi doonno hadduu alle idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu